بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عشر كان وعشر كاللحية تمناد waxaynu ku dhex jirnay qisatu saalix calayhi salaam nabiyullaahi saalix oo reer thamuud loo diray ayaynu qisadiisii ku dhex jirnay waxaynu casharkan ku sharaxaynaa mas'alada odhanaysa kayfa kaana halaaku see buu ahaa halaagii reer thamuud see loo halaagay macnaha halaagoodii see baa loo halaagay iyo qaabkee halaagii ugu dhacay ciqaabtii ugu dhacday allah subxaana wa tacaala wuxuu inoo sheegay oo markii ay nimankaasi ay hashii dileen oo ay ku heshiiyeen baynu soo marnay inay hashii ku heshiiyeen in la dilo oo la dilay markaa nebiguna uu ku eh, nabiyullaahi saalixna uu ku yiri eh, ma- id inbacatha ashqaha faqaala lahum rasuulu llaahi naaqata llaahi wa suqyaha fakadabuuhu facaqaruuha allah markaa waxa uu yiri fadamdama calayhim rabbuhum bidanbihim fasawaaha walaa yakhaafu cuqbaha marka markay nebigiina beeniyeen hashiina dileen ilaahay waa ciqaabay ciqaabtiina xabad kagama uteen oo ku simay fasawaaha ay kulligood say u dhammaayeen ciqaabtii waa camimtay ilaa ciddii nebiyullaahi saalax rumaysay oo mu'miniin ahaa oo ilaahay uu badbaadiyey mooye marka markay hashii dileen oo ay saa sameeyeen ayay haddana nebigii waxay ku yidhaahdeen wa qaaluu yaa saalixu itinaa bimaa tacidunaa in kunta min almursaliin haddaad run sheegaysid oo rasuul tahay wixii aad noogu goodiyeysay iyo ciqaabtii aad noogu goodiyeysay la imow bay yidhaahdeen marka maxay isku dareen kufri oo takdiib ay rasuulkii beeniyeen ee macsiya oo waxa weeye ay mucjisadii ilaahay u soo saaray ay dileen oo ku xadgudbeen haddana taxaddi iyo goodi ay nebigii ugu goodinayaan leeyihiin keen ciqaabta aad noogu yaboohaysay marka intaasoo dhan markay sameeyeen ayaa allah inoo sheegay marka wixii ku dhacay waxay leeyihiin culummadu intaa markay sameeyeen ayuu nabiyullaahi saalix ilaahay baryey oo ilaahayow qoomkaana kala saar waa qoom gaaloobay wey ee qoomkaana kala saar markaasaa nabiyullaahi saalix waxaa loo waxyooday saddex beri ayaa loo qabta waatan allah uu leeyahay facaqaruuhaa faqaala tamatacuu fii daarikum halaathata ayaam daalika wacdun gayru makduub markay hashii dileen oo ay saas sameeyeen ayaa waxaa loo qabtay saddex beri saddex beri nolosha ku raaxaystaa leeyahy raaxa ma jirto saddex beri kabacdi baa dhimanaysaa raaxa ma taalo ee waaba ciqaab loo soo dedejiyey oo naxdin iyo welwel iyagii oo dhan dhibaato ku noqotay saddex beri baa noloshiina ka haatay oo laid halaagayaa xaggee nolol joogtaa iyo raaxa marka waa wareereen waxay leeyihiin marka culummadu saddexdaa beri baa loo qabtay marka wuxuu ibnu kathiir tilmaamayaa sida ahlu taariikhu sheegayaan ma aha xadiid iyo aayade waa taariikh waxay leeyihiin maalin arbaca baa heshii dileen oo galabtii baa marka ballantan loo qabtay oo leeyahy saddex beri raaxaysta khamiis iyo jumce iyo sabti axaddiina waa la xaaqi wuxuu leeyahy marka ibnu kathiir maalintii koowaad khamiistii nimankii markii saddexdii beri loo qabtay naxdin iyo welwel baa ku dhacay naxdin iyo welwel ayaa ku dhacay marka qaarna waxay sameeyeen sagaalkii nin oo dhibta badnaa oo qudaar ibnu saalif uu hogaaminayey oo waxa weeye hasha dilay iyaga markii la yidhi saddex beri baa laydii qabtay iyagu waxayba yidhaahdeen saddex beri miyaana loo qabtay caawaan isagana dilaynaa marka hameennimaan isagana miraynaa isaga iyo ahalkiisaba waa baabiinaynaa hadhowna dhaar baanu isku jiidaynaa inaanu war u haynin wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun qaaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu wa ahlahu thuma lanaquulanna liwaliyi maa shahidnaa mahlika ahli wainaa lasaadiquun marka waxay dooneen oo yidhaahdeen caawana isaga aan ka takhalusno saddexda beri bayaan la gaari marka caawa isagana aynu halaagno dhaartaasay isku dhaarsadeen oo ay ismarsadeen oo dhaartaasay galeen qorshaha markay dejiyeen allah waxa uu yidhi wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun iyagii makri bay sameeyeen ilaahayna makri buu u sameeyey waxay leeyihiin culummadu markaa horta sagaalkoodii waagu uma beryinba isla hameenkii ayaa dhagxan lagu soo daadiyey iyaga isla hameenkii baa la ciqaabay oo saddexdii beri baa cadaabtii waa looga soo hormariyey iyaga leannahu iyagii baa doontay inay nebigii ilaahay haddana ku xadgudbaan iyaga marka isla hameenkii baa la halaagay baa bay leeyihin culummadu kabacdi markaa halkaa markay xaaladii marayso maalintii koowaad wuxuu leey ibnu kathiir raximah allahu tacaala sida ahlu taariikha uu kasoo guurinayo maalintii koowaad ayaa dhammaatay markaasay dhawaaqeen makhribkii alaa qad madaa yowmun min alajal war maalin baa tagtay oo ogaada waxa weye waa gariir iyo naxdin wa khamiistii baa tagtay maalintii jumcada baa haddana dhammaatay makhribkii bay dhawaaqeen alaa qad madaa yowmu min alajal haddana maalintii sabtidii baa dhammaatay markaasay dhawaaqeen waxay idhahdeen ajashii waa dhammaatay waagi markuu beryey oo waagu u beryey ayaa qof walba soo kala mar alla markii waagii u beryey oo ay guryihii ka soo baxeen ayaa fa akhadathum alrajfatu fa asbaxuu fii diyaarihim jaathimiin aayad kale fa akhadathum asayxatu waxa weye marka wuxuu leeyahy ibnu kathiir sida aayadaha loo jamcinayo assayxa waa dhawaaqiyo qaylada kor baa lagaga qayliyey hoosna waa alrajfa dhulkii baa la gariiray nin walba marka bartiisiibuu ku dhacay isagoo jilbaha u dhacay oo jutha waxa weeye afgamboobayo waxa weeye waa ajzaadun la arwaaxa laha naftiina waa tagtay meeshii bay ku wada baktiyeen kulligood nin walba afku ciidda gashada fa asbaxuu fii diyaarihim jaathimiin halkaa ayay waxay noqdeen marka baabaha bay noqdeen meeshaas ku baabeen eber bay bixeen marka halkaas ayaa halaagii saddexdaa beri leanno markii horaa lagu yidhi wacdun ghayru makduub waa ballan aan baaqanayn baa layidhi oo ilaahay xaggii laga qadaray oo aan baaqanaynin ee ballantaas sugta saddex beri marka waa muddo qaliilah laakiin iyaga saddexdii beri waa ku dheeraatay sababtu waxa weeye naxdin iyo welwel qof la yidhi daqiiqadaha tiri waa dhibaato wey marka fa asbaxuu fii diyaarihim jaathimiin halkaa ayay ku baabi'een allah waxa uu yidhi subxaana wa tacaala kaan lam yaqnow fiiha alaa ina thamuuda kafaruu rabbahum alaa bucdan lithamuud kaan lam yaqnow fiiha waxaad moodaa shala inaysan jirinba maalkii iyo adduunkii iyo barwaaqadii ilaahay siiyey oo ay buuraha guryaha ka samaysanayeen wixii oo dhan waxaad moodaa inaynan waxba ka deeqin eber aakhirana maxaa lagu odhanayaa alaa ina thamuuda kafaruu rabbahum alaa bucdan lithamuud naar baa lagu gurayaa marka naarta maalintaa u bilaabatay oo waxa weeye ayay ilaa yowmina haadaa ku jiraan ilaa qiyaami saaca ku jirayaan waa cadaabu alqabri barsakha lagu cadaabayaa maalinta aakhirana waxaa sugaysa waa jaxiimo iyo naar wey walciyaadu billaah waa arrin aad iyo aad u khatara marka nabiyullaahi saalix markaa markaasuu ka jeensaday oo waxa weeye fatawallaa canhum wa qaala yaa qowmi laqad ablaqtukum qodob gaaraan ka dhigaynaa insha allah cashar gaaraan ka dhigaynaa halkaa marka waxaa inooga caddaatay qoomkii reer thamuud oo nabiyullaahi saalix beeniyey oo tacadiga la yimid iyo waxa weeye dulmiga maray nebigii dhibaateeyaan maray mucjisadii ilaahay soo diray ay dhibaateeyaan cutuwigaa iyo dulmigaa la yimid oo shaydaan uu duufsaday halkaasaa lagu halaagay wax ka fakadayna ma jiraan hal nin oo xadiidka soo socda aynu ku tilmaami doonno ayaa xadiid ku sugnaaday hal nin oo xaramka jiray ayaa ka maqnaa baa la yidhi isagiina qaabka loo halaagay waynu arkaynaa xadiid baa ku sugnaaday cashar gaaraan ka dhigaynaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka waa wax lagu cibra qaato qoomkaa dhan oo waxa weeye sidaa loo halaagay allah wax walba waa awoodaa in allaha calaa kulli shayin qadiir daqiiqad buu halaagi karay laakiin saddex beri baa loo qabtay si ay waxa weeye wadnuhu u go'o oo ay u welwalaan oo ciqaab iyo cadaab ugu noqoto nas'alu llaha asalaama walcaafiya ilaahay baan ka magangelaynaa taasoo kale walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin